إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamo itoobiyaana ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday magaalada baydhabo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in duulaanka lagu qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan keenin waxaan ka ahayn khasaare iyo niyjab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afka ay ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka isagoona ku eedeeyey inay dowlado shisheeye u shaqeeyaan dowladaha imaaraadka carabta iyo masar ayaa cambaareeyey qaraxii shalay lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho bulshada ku nool magaalada kuyanbarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si kulal uga hor yimid warkii dhowaan ka soo yaray wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka kaasoo ay ku xalaalaysay quudbasirada intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeennimo talaadaha labaiyo labaatanka dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku astaysan sagaal iyo tobanka bisha shannaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamo etoobiyana ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday magaalada baydhabo qaraxan oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo soo gaaray askarta etoobiyaanka ee la beegsaday dhimashada ayaana lagu sheegay saddex askari oo etoobiyaan ah iyo dhaawaca afar kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in duulaanka lagu qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan keenin waxaan ka ahayn khasaaro iyo nidjab faahfaahin qodobkan ku saabsan waxaa halka ka soo jeedinaya wariyahana cabduqaaliq macali cabdiweli xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mugdi badan uu dul hoganayo amniga dowladda federaalk halisna ay ku jirto waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay khasaare waxaanu ahayn kasoo faa-iideyn duulaankii ay ku qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaasna ay ku fashilantay oo looga itaalroonaaday waxa uu sidoo kale tilmaamay in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka baxay islamarkaana uusan jirin amni la isku haleyn karo oo ay maanta haysato dowladda federaalka
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayahaw mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku rahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato ay kalagogoynaysa kaga faa'idaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faa'idaysanaysa madaxweyne kaga faa'idaysanaysa dee marba hadduu jiritaankii qatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeega lagu cabiraayo boqolkiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanayn la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadii baa ugu dambeeyey foolxumadii aa dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahday si kadis inta lagu qabsay looga bax sideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agarna aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay iska soo dudaya gudaha lagux dhacan ogsoonahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa meedadkooda qaarkood weli meesha lagula jibo laf ceys weyn dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii barnaanka cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad baa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiis ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guuldarro iyo niyajab isqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo soonokee darhad lagu dilay si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada si aad ah u qabsaday xildhibaanada iyo siyaasiyiinta quusta ka muujinaya jiritaanka dowladda federaalka dhanka kalena sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow la wareegi doonaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa weerar afka ay ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka isagoona ku eedeeyey inay dowlado shisheeye u shaqeeyaan war qodobkan ku saabsanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena maxamed qaasim ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan habka ay wax u wado xukuumaddiisa wuxuu sheegay in dowlado shisheeye laaluush siiyaan kana shaqeeyaan danahooda isagoo dhanka kale aada uga carooday hadallada ay ku weerarayaan xukuumadda uu hogaamiyo dhanka kale wuxuu qiray in dhaawacyo tiro badan oo boqolaal gaaraya u jiifaan isbitaalada kuwaasoo ku dhaawacmay dagaalka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinac ah iyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo isku dhan ah boqolaal wiil oo dhaawaca isbitaalada inooga buuxda weli ma aragteen dadka aad idinku og tihiin ee aan ahnu hadda anugu sheegayo eeaan hadda idiin sheegayn ayagoo isbitaal booqanaya ma aragteen doorasho dadban waxay dan u tahay markii si kooban loo qeexo dowlado dowlado weliba waa adkaynayaa meesha waxay dan u tahay dowlado idinkaba aad garanaysaan oo markii xilliyadan oo kale la soo gaadho xilliyadan oo kale marka la soo gaadho shaqadood waa ay tahay inay siyaasiyiinta soomaaliyeed kala laaluushaan kan u yeel lacagsii orod wax qarxi orod wax khalib orod wax cay orod wax dhib taaka dhig xilligoodii waaye waa mawsimkii waxaan ognahay inay dowladahaas hebel u yeen haddana hebel u yeen haddana hebel u yeen deedna waxoogaa yaroon micno lahayn
dowladda federaalka ayaa haatan waxaa haysta culaysyo kala duwan ooga imaanaya dhinacyada ay ishayaan iyadoo culayska ugu weyn ee hadda haysta uu yahay mucaaradka oo si weyn uga soo horjeestay qaabka ay wax u wado dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulaalaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladaha imaaraadka carabta iyo masar ayaa cambaariyey qaraxii shalay lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena cadnaan xaji muxsin war saxaafadeedyo kasoo kala baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee labadan dowladood ayaa waxa ay si adag uga cambaareeyeen qaraxa lala beegsaday xero damaanyo oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo dhaliyey khasaare culus dowladda imaaraadka carabta waxa ay si adag u cambaareynaysaa weerarkii argagixiso ee beegsaday xiro ciidan oo ku taala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasoo sababay dilka tiro dad ah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sidoo kale waxa uu imaaraadku sheegay inuu si adag uga soo horjeedo weerarka ay fuliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo uu ku tilmaamay kuwo qalqalgelinaya amniga dowladda federaalka kana soo horjeedo waxa ay ugu yeeraan qaynuunka dowliga ah imaaraadka carabta ayaa geesta kale dowladda federaalka uga tacsiyeeyey khasaaraha culus ee kasoo gaaray qaraxii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho si la mid ah imaaraadka carabta dowladda masar ayaa waxa ay iyaduna cambaaraysay weerarkan waxaana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar lagu sheegay in si kulul ay u cambaareynayaan weerarka lagu beegsaday xero damaanyo kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan askari xukuumadda alqaahira ayaa waxa ay bayaankeedu ku sheegtay inay sii wadi doonto taageerida dowladda federaalka ayna uga tacsiyeynayso khasaaraha baaxadda leh ee soo gaaray maalintii shalay tani ayaa waxa ay caddeen u tahay in weerarkii xero damaanya uu khasaare xoogan ka soo gaaray dowladda federaalka waxaana markii ay qarsan weysay dhibaatada halkaasi ku gaartay ay maalintii shalay dowladda federaalka soo saartay war-saxaafadeed aada u kooban balse ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay usoo tabisay taageerayaasheeda oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarka imaaraadka carabta iyo masar ayaa kaalin muuqata waxa ay ka qaadanayaan duulaanka ay shisheeyuhu kusoo qaadeen soomaaliya waxaana ay marar badan ciidamo u tababareen dowladda federaalka balse waxa ay ciidankaasi ku leedeen dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya taariikhdu markii ay ahayd tobanka bishii febraayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada genaraal gordon oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta iyadoona weerarkaasi lagu dilay saraakiil lafdhabar u ahaa duulaanka ay xukuumadda abudubay ay ka wado soomaaliya iyo yemen wixii ka dambeeyey weerarkaasi waxaa hoos u dhacay saameyntii imaaraadku ku lahaa duulaanka soomaaliya isagoona welwel xoogan ka qaaday darbada ku dhacday saraakiishiisa dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan bulshada ku nool magaalada kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si kulul uga hor yimid warkii dhowaan ka soo yeeray wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka kaasoo ay ku xalaalaysay qudbasirada faahfaahin qodobkan ku saabsanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar xilli maalintii shalay wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka khadiijo maxamed almaqsuumiye ay ku baaqday in la sharciyeeyo guurkaan sharciga ahayn ee qubsirada ayaa waxaa hadalkaasi ka falceliyey qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kunyibaro ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar bulshadan oo aan la dhex qaadnay mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqan ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalkii ay ku dhawaaqday wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo ka hadlay arrintan iyagoona reer muqdisho uga baaqay inay ka dhiidhiyaan gefkan dhinaca kale waxay baaq u direen dumarka ku nool magaalada muqdisho iyagoona sheegay inay kasoo hijradeen ayna yimaadaan wilaayahaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkaas hadal gaf waa shareecada ku banaaneen dadkaasna mar hore diinta bannaanka ahayn waxaan ugu baaqaa ilahay ka cabsadaan adduunyada ma laga tagaa aakhiraa loo socda bulshada xamar waxaan ugu baaqaa inay ilaahay subxaana watacaala ka cabsadaan mar walba barnaamij lagu baroobayaa waa iska aamusiyin heer xamar barnaamijyada ma laga barneen waa dad khiiro le ahaan jireen laakiin waxaa ku dhacay kasi lahaa hadday waxa qaban karin inay iskaga soo hijroodaan walaayo kamaadaan ugu baaqa waa la yaqaanaa inay arrintaas ka dhidhiyaan toobiyaanka soo galan waa la yaqaanaa gaalada mar walba waddanka waxay ku baroobaysaa mashaariir loo soo dhiibay murtadiin waa dad ilaahay ka furto dadkaas bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa hiibe faarax waxaan odhan lahaa aragtidayda gabadha maad aragteenay diinta horta shuqulkumaba lihinba kow talabaadna maxaydan waxay ku hadlayso ee gabdhaha muslimaadka ugu boorinayso ilaahay uga boqotay talabaadna waxaan odhan lahaa gabdhaha muqdisho arrinkaa maad aragtan la leeyahay waa inaad diiwaangelisaan oo isku diiwaangelisaan qudbasir waa xaaraan diinteennu ay xaraam samaysay innakuna maad aragtan gabdha muslimaadaan nahay waxa inaanu dhawaano maaha waa inaan ka toobad keenno waxaa iskaga soo noqonno oon ka dheeraano intii aan ka wacdin karna wax uga sheegi karana dadka uga sheegna haddaan dadka diinta loo sheegi karina meesha wilaayooyinku joogaan inaad timaadaan weeya diinta maxaydan kristankae noo faafinaysa gaaladu hay keentay hanaga joojiso hanaga joojiso haddana joojinayna annaga ha iska celinayna ka difaacayna saasaan odhan lahaa anu si kastaba ahaatee dowladda federaalk ayaa ku dhaqanta dhisaatiir laga soo minguuriya reer galbeedka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalk ayaana ka mid ah wasaaradaha ku howlan dhalan rogga haweenka muslimaadka ah kaasina wuxuu ahaa waryeena mubaarac cumar oo inooga waramayey bulshada magaalada kuunyabaro oo si kulul uga hor yimid warkii dhowaan ka soo yaray wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka kaasoo ay ku xalaalaysay khudbasirada dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabeynayaa warka habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kula dhegaysateen qodobo kala duwan